ayuu magacaabay maalan wuxuu ugu talagalay inuu khamriba siiyo ama lacag ribaabuu siiyo lacagta ribadaaba waxa weeyaan hayaa taasaa meher ku ah meher faasida ama wuxuu meher uga dhigayba xoolo la soo dhacay wuxuui gurigaa guri la boobay gurigaasa ku mehera ama beer u dhacay wuxuui beertaasa meheran kuu siiyey beer uu soo dhacay ayuu meheru siiyey ama xoolo uu soo dhacay buu meheru siiyey waxa weya meherkaas meher faasida weeye waxay yeelanaysaa mehrulmithli waxa la yidhaahdo ayay yeelanaysaa wadalika ayضa ida طallaqahaa bacda اdukuul waida maata axaduhuma qabla اlآkhar haddii uu meherba aan loo magacaabin marka waxa weeyaan gabadhii uu sidaa ay ku kala tagaan markuu de gabadhii saarkeen de kabacdi ama midkoodu dhinto meherka meherulmiliga ah bay yeelanaysaa oo ay qaadanaysaa kadalika yahbutu lahaa almutca mutca waxaa la yidhaahdo oo biqadri yusri zawjiha wa cusrihi waxaa la fiirinaya kolba ninku xaaladiisa hadduu nin iska ladan yahay xoola waxoogaa ayuu siin doonaa ruuxii dumarka ahaa oo mutcaah goorma gabadhii haddii uu furo qabla dukhuul gabadha haddaa la furo iyadoo aan markaa lala guri gelin meherna aan loo magacaabin meherna aan loo magacaabin haddii meher loo magacaabo oo uu furo isagoo aan la guri gelin maxay yeelanaysaa nisfu lmeher meher kalabadh bay yeelanaysaa xaaladaas laakiin gabadhii buu furay isagoo aan gabadhii la guri gelin ama aynays arkin wax meheran umuu magacaabin wax meheran umuu magacaabin haddii nidhaahno gabadhii way is arkeen oo dukhuul baa dhacay waana furay waxa weeyaan wax meheran umuu magacaabin maxay yeelanaysaa meherulmithil way is arkeen wuu furay meherna umuu magacaabin meherumil bay yeelanaysaa laakiin iminka gabadhas mayna arkin meherna umuu magacaabin sida oo kale waa gabadhina way kala tegeen maxay yeelanaysaa waxa la mutcay yeelanaysaa xoogaa adduunoo la siiyo oo raaxo ah ay ku mutcaysato baa la siinaya waxayna ku xidhantahay kolba ninka adduunku haysto hadduu nin uu haysta u yahay iyo hadduu nin miskiin oo faqiir u yahay bay ku kala xidhantahy waxaan u daliilaa qawluhu tacaala أو فإdا sورaة البقرة ayay ku jirtay aيadaasi ومتعوuهنa على الموسع قdره وعلى المqتر قdره متاaعا بالمعروف sosamhn marka alى حaal marka waay yeelanaysaa متcadii bay yeelanaysaa qرطبina وuu kusoo نqliyay إجماع inaanay meher wax ay leedaho mutcada aan ahayn xoogaa adduunoo la sii aan ahayn bes waa gabadhii wax meher aan loo magacaabin weeye intaan loola gurigelin ka horna la furay inahaas bay ku soo ururaysaa markaa sadaaqii wixii axkaami markaa aynu ka xusuusanay wuxuu uhi sheekhu raximah اllah can anas bni malik radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama actaqa safiyata safiya ayuu xoreeyey waa haweenaydiisii baabkii ictikaafkana uun kusoo marnay wa jacala cidqahaa sadaaqahaa xoraynteediina wuxuu ka yeelay meherkeedii anna rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama actaqa safiyata safiya bintu xuyey ibnu akhtab ayuu markaas xoreeyey wa jacala cidqahaa sadaaqahaa xoraynteedii uu xoreeyeyna wuxuu ka yeelay meherkeedii buu ka yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam safiya bintu xuyay waxaa ay la joogtay nimankii yuhuudda ahaa reer bani nadiir nin ka mida odayaashoodii iyo madaxdoodii marka khaybar ayaa ninkeedii lagu dilay dagaalkii nebiguna khaybar buu furtay dumarkii iyo carruurtii dee waa la soo qafaashay oo addoomay noqdeen marka safiya bintu xuyay radia allahu canhaa markii la qaybinayey ee la qaybsanayey xoolihii iyo dadkii lasoo qafaashay waxay ku dhacday qayb nin loodhan jira dixyata ibnu khaliifata alkalbi dixya ninkaas baa qaybtiisii ay markaa nasiibkeedu ku hagaagu qaatay fa cawadahu canhaa hayraha wastafaaha linafsihi jabran likhaaطiriha wa raxmatan biha rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa u bedelay oo cid kale loogu bedelay waxaan filaya in riwaayadka qaarkii kuso aroortay inuu rasuulka qof u yimid oo rasuulka ilaahay o ninkaa bixiya la yidhaahdaa waxa uu gacantiisa ku dhacday safiya iyo adiga mooyne cid kalena kuma cuntanto adiga mooyne cid kalena uma cuntanto marka iyadu dee waxay la joogtay oo markaa ay u dhaxday waktigii ay markaa waxa weeyaan dagaalka ka hor nin yahuudiya oo reer bani nadiira oo odayaashoodii ka mid a yacni dadkii madaxda ahaaya marka jabran likhaairihaa buu rasuulku alay s naftiisa nafteeda u doortay iyo naxariis u naxariisanayo dabeetana waxa uu sameeyey markay soo socdeen dhexda ay kusoo jireen ayaa waxa uu sameeyey inuu rasuulku xoreeyey addoon bay ahayd uu xoreeyey dabeetana markuu xoreeyey xorayntii uu xoreeyey buu meher uga dhigay marka wajacala cidqahaa sadaaqahaa ahlucilmigu aqwaal buu ku leeyihi waxay idhaahdeen culamada qaar ka mid ihi actaqahaa bisharطi an yankixahaa wuu xoreeyey gabadhii wuxu uhi xor baa tahay bishar inanku guursado masna waxaa waajib ku ah de inay waxaa laazim ku ah inay oofiso ilan waa xor buu ka dhigay marka xor bay noqotay marka waxaa shardigu ku xidhana waxay ahayd inuu guursado inuu markaa guursadaana waxay noqotay markaa shay laazima kaasina wuxuu keensanayaa in la sameeyo caqdi in caqdi dee la unko intaa dabadeed marka iminka waxa weya uu xoreeyo kabacdi caqdi baa lala imanaya guurkii waxaa kale la yidhi jacala nafsa alcitqi sadaaqan xoraynta lafteedii buu ka yeelayba meher meher buu ka yeelay qowlka imaamu nawowi raximah llah u le waa kugu saxiixsan waxa weeye actaqahaa bilaa ciwad watazawajahaa bilaa mehran laa fi lxaal walaa fi lma'aal waa xoreeyey wax markaa ciwad wax bedelo yani wax shardi meesha u dhiga oo ah waxa weeyaan waan ku xoraynayaa waan ku guursanayaa ama waxaas bad bixinaysa aduguna iyadu meesha may oolin waa guursaday bilaa mehrin laa fi lxaal walaa fi lma'aal calaa ayi xaal meherka yacnii wax meheruu bixiyey ma jirin wuu xoreeyey dabeetana xorayntaa uu xoreeyey waxa uu ka dhigay meher waxaana u daliila oo sii caddaynaya safiya radia allahu canha iyadoo nafteeda ka warran soo xejilay actaqanii annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay baa i xoreeyey wa jacala cidqii sadaaqi xoraynaydiina wuxuu ka dhigay meherkaygu ka dhigay markaa sidaas ayuu rasuulku u guursaday xadiidka markaa wuxuuna tusinaya baabkan u keena sheekhu raximah اllah inay bannaan tahay addoontii in la xoreeyo calaa an yakuuna haadaa mehran laha muxuu u xoraynayaa xorayntaa uu xoreeyey buu meherna uga dhigaya zawjadiisuna ay noqonaysa gabadhiisi wax mehero oo u bixinaya ma jirto waxa uu bixinaya waxa keliya samaynaya wuu xoraynaya xoraynta uu xoreeyeyna waxay u noqotay meherkeedii inay taasi bannaan tahay buu baabkuu keenay ahlu cilmiguna laba qowl bay ku leeyihiin qolo tidhi way bannaantay iyo qolo tidhi ma bannaana qolada tidhi ma bannaana ayagu waxay fiirinayaan bay ka eegeen dhinaca ah ruuxa dumarkiihi waxa meher loo siinaya waa inuu noqdo shay ay ku intifaacayso oo nafci u leh shay ay ku intifaacayso nafci u leh waa inuu meherku u noqdaa cidqigiina dee wax mehero maaragtay nafci halkaa u ka soo baxay ma jiro laakiin marka la fiiriyo cidqigu wuxuu u leeyahay manfaco qof addoon ahaa oo iminku xor noqday yani nafci kaa ka weyni mama jiraba marka qowlka saxiixa ee mukhtaarka waxa weeye inay bannaan tahay in ruuxii dumarka ahaa ee addoon tahayd marka la xoreeyo in meher looga dhigi karo waxa weeyaan xorayntaasi inay bannaan tahay inta la xoreeyo meherna looga dhigo iyadoo xadiidkan lagu camal falayo waxaa kale xadiidkuna tusinayaa safiya radia allahu canha intuun rasuulku guursanin ka hor dagaalkii khaybarna dabadeed inay ahayd addoon rasuulkuna uu xoreeyey dabeetana uu markii dambe uu guursaday cidqigeygiina uu ka yeelay sadaaqeed waxaa kale xadiidku ina tusinayaa inay wanaagsan tahay in addoontii la xoreeyo lana guursado inta la xore lana guursado laba ajir buu qofku helaya sida ku taallaa bukhaari wuxuu kusugan min xadiid abi muusa alashcari waa xoreeyey waana guursaday laba ajir buu ku leeyay marka can sahal ibnu sacad asaacidiy radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama jaaءathu imra'atu gabadh baa u timid faqaalat waxay tihi inii naftaydii baan kuhibeeyey rasuulkii ilaahayow naftaydii u hibaysay faqaamat طawiilan in badan bay taagnayd faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuula allah zawijniihaa ii guuri in lam yakun laka biha xaaja haddaanad u baahnayn ii guuri faqaala hal cindaka min shayin tusdiquhaa ma haysaa shay aad u siisid meher waxa meher aad u siiso ma haysataa fa qaala maa cindii ma haysto ilaa izaari haadaa guntigaygaa mooyaane wax kaloon haystaa ma jirto fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi isaaruka guntigaaga in actaytaha haddii aad siisid jalasta waad fadhiisan walaa isaara laka dee guntina yeelan maysid yacnii wax adduunada haysataa waxaad adduun haysataa gabadha on ku siinaya meher aad u siisid gabadhana waad guursanaysaa marka ninka wuxuu ku jawaabay maa cindii ilaa isaari haada guntiga aan xidhan ah waxba hay yan wax xoolaa haysta wax kalama haysto deetana wuxu uhi isaaruka in actaytahaa jalasta haddaad guntigaaga aada bixisid de waad fadhiisan oo guriga ka soo bixi maysid oo waxaad kusoo baxdid oo dibadda ola soo baxdid helims walaa isaara laka wax guntiga kuu sugnaanayaana ma jiro faltamis shay-an wax doondoon qaala maa ajidu ma helaya buudi wuxuu soo raadi baa layidhi riwaad qaar waxa kuso araray uunu baxay soo raadiyay dabeeta soo waayo soo noqday ma ajid qaala iltamis walow khaataman min xadiid iltamis raadi walow khaataman min xadiid kaatuun ama fargal xadiidana ha noqdee raadi faltamasa waa doonay falam yajid shay-an waxba musoo helin faqaala rasul la sal l slam nabig ilah wuxuu ku uhi hal macaka shay-un min alqur'aan shay qur'aanka ka mida ma haysaa qaala nacam haa buu yidhi faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yihi zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxa qur-aanka macaaga ayaad xifdisan tahay baan gabadhaa kuugu guuriyey zawajtukahaa waxaan kugu guuriyey bimaa macaka min alqur'aan wixii aad haysid ee qur-aanka ka mida baan kugu guuriyey bimacnaa inaad iyadana bartid barato ibnulmunaqil raximah llah wuxuu yidhi markuu xadiidkan uu saxiixeynka kasoo ka soo saaray wamaqsuud marku yani lafdigii saxiixeynkantu soo saaray ay wuxu wamaqsuudi biiraadi alxadiidi min asaxiixayn ana siyaaq almusanifi lahu bاlafظ اmadkuur lam ajidhu fiihima walaa fi axadihima lafdiga noocan ah ee sidan u yaala bukhaari iyo muslim siyaaqa noocaasoo kalehi kuma jira buu yidhi marka siyaaqa sidanoo kale ah bukhari muslim kuma sugne sheekhu wuxuu xadiidka ka qoray min xifdi xifdigiisa dusha ayuu ka qoray axaadiisii xifdisanaa un markaa qoray marka qofku markuu shay xifdisan yahayna xifdi waqtiyada qaar baa laga yaaba inuu khiyaameeyo meesha uu wax ka saaro ama si kale uu qoro ama lafdi lafdi uu ku bedelo marka siyaaqa noocan oo kale yihi bukhaari muslim kuma jiro wahabtu laka wahabtu nafsii laka naftaydii baan kuu hibeeyey min gayri ciwad bedel la-aan yacnii marka la gabadhu rasuulku naftaydii baan kuu hibeeyey on ku siiyey waxa wax bedeloo ka bixinaya ma jirto wax meheroo ka bixinaya ma jirto waxayna taasi gaar u tahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inay dumarku naftooda u hibeeyaan dabeetana uu guursado bilaa meherna ku guursado waxaa u daliila qowluhu tacaala wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiy in araada الnabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin dee ruux dumari rasuulka calayhi salatu slam nafteedii uu hibayso nebiguna uu doono inuu guursado bilaa meher buu ku guursanayaa waxayna gaar u tahay rasuulka khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin mu'miniinta sakodood adigunbay gaar ku tahayoo cid kula wadaagaysaa ma jirto way bannaantahi ruuxa dumarka nafteedii i hibayso oo ninka tira nafteedan ku hibeeyey laakiin ma guursan karo bilaa meher meherkeed buu magacaabaya u siinaya gabadha qof way jeclaan kartaa inta nin jeclaato nafteeda uu bandhigi kartaa si uu guursado laakiin waxaa shari ah gabadha nafta kuu hibaysay inaad meherkeedii aad siisid bilaa meher hadda tira un ku guursanaya waa alad waana xaaraam waxayna u tahay rasuulka alay slat slam bay gaar ay u tahay uun oo cid kaloo la wadaagaysa ma jirto sida aayadda qur-aanka sariix ku ah ahlucilmi qaar ka mid waxay idhaahdeen wahabtu nafsii laka haddii ruuxa dumarkii rasuulka ay ku tidhaahdaba caqdigii waa guntamay laakiin waa alad waayo hadday saas dhici lahayd rasuulku de ninkan muusiiyeen markaa w way gabadhu way waa la guuriyey bay noqon lahayd waa yani waa guursaday noqon lahayd taasina meesha ma taalo fa qaamat tawiilan micnaheedu waxa weya waxoogaa bay meeshii joogtay oo markii u timid waxoogaa bay taagnay dabeetana rasuulka alayh salatu salaam umuu jawaabinoo waa aamusay markay saa ku tidhi wax jawaab muu bixinin marka nin meeshii fadhiyey baa rasuulku yidhi rasuulki ilaahayow gabadha anigaysii haddii aanad wax baahiya inaad kugu sugnayn zawijniiha in lam yakun laka bihaa xaaja wax baahiya haddayna kugu sugnayn aniga ii guuri oo isii rasuulkuna wuxuu weydiiyey wuxuu igu horreysa weydiye waxay ahayd ma haysataa waxaad u siisid marka waxa weeyaan meher isna waxa uu tilmaamay inuu izaarka hay izaarkuna waa guntigii weeyaan kaasoo keliya unbaan hayaa buuri wax adduuna waxaan haystaa guntigigaasi guntiga haddii uu bixiyo dee gurigii soo dhaafi maayo oo cawradiisa muuqanaysa rasuulku wuxuu faray markaa inuu raadiyo iltamis walow khaataman min xadiid wax raadi oo doondoon walow haba noqoto fargal xadiidane wax yaroo lagu intifaaco gabadha meher looga dhigo la siiyo haba yaraadabe halkaa wuxuu natusinayaa yacni meherku meherku xad ma laha la odhanayo intaasa meher loo siin kara kamana yaraan kara kama intaa kama yaraan karo lama odhan karo sidoo kalena inta ugu faraha badan la xad ma leh shay yar waa la siin karaa ay raalli ku noqoto ruuxa dumarkii iyo shay badan labadaba wax badanna waa la siin karaa adduun fara badan waxaa kale la siin karaa adduun yarna waa la siin karaa iltamis walow khaatam min xadiid cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu markii uu guursaday xoogaa dahab buu ku bixiyey meher marka waa adduun xoogaaya buu bixiyey markaa wey oo kooban marka yacni qofka zawjka iyo ninka ayay ku xidhanta kolba waxau hayo iyadoo aan israafna aan la samaynayn meherkiina aan la qaaliyeynaynin meherka in la qaaliyaana la qaaliyeeyaana ma wanaagsana in meherka la khafiifiyo ayaa wanaagsan gabadhibo gabadha ay ka meher khafiifsanta bay ka baraka badantay oo barakaday ku jirtaa meherka haddaa la qaaliyeeyana guurkiiba yaraanaya guurkii ayaa yaraanaya guurku hadduu yaraadana faaxishadiibaa badanaysa meherku hadduu khafiif noqdana guurikiibaa badanaya guurku hadduu batana khayrkii iyo barakadii iyo wanaaggiibaa fara badanaya marka saas buu rasuulku alayh salatu salaam wax meherkii gabadh la siiyo yaa ayaa la raadinaya waxaa kale xadiisku marka halkaan ka qaadanaynaa meher in la bixiyo inay waajib tahay haddayna waajib ka ahayn rasuulku xidhan laha mar haddaan waxba aan hadaysin iska guurso raadi baa la yidhi lama daynin doon baa la yidhi uu buxuu doono uu soo waayey hadda fargalkii xadiidka ahaa waa soo waayey dabeetana rasuulku saasuu kumuu daynine wuxuu nafci buu ugu bedelay nafci waxay ku intifaacdo waxay ku intifaacdo maxay waa qur-aankii qur-aan wax qur-aan ma xifdisan tahay suu yidhi haa hal macaka shay min alqur'aan quraan qur-aanka wax ka mid ma haysaa suu yidhi haa qur-aankii ayuu markaa rasuulku alayh slam ugu guuriyey waxaan kugu guuriyey waxaad xifdisan tahay ee qur-aana inaad gabadhi adiguna aada bartid wasida marka qur-aanka gabadha meher waa looga dhigi karaa baritaankiisa shardi bay kuu noqosa markaa inaad bartid waana shay ay ku intifaacsa weye ahlu cilmiga qaar ka mid yihi waa maaragtay waxay tilmaameen inaynay habboonayn ama ayna wanaagsanayn in meher looga dhigo qur-aanka baritaankiisi waa waxa dhacaysa bay yidhahdeen yani shay lagu nafci baa waxaa la doonaya gabadhu waxay ku intifaacdo oo waxay ku qabsato laakiin xadiidka waxaa ka muuqata oo ku cad inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku meheriyey uu meherna uga dhigay qur-aanka baritaankiisi marka qur-aanka baritaankiisa waa waa meher baa looga dhigi karaa culumtii sharciga heeda kalena saasoo kale meher baa loo siin karaa waxay ku intifaacayso nafci buu noqonaya marka waxa lagu intifaacana adduunna waa noqon karaa cilmiga laftiisna da waa lagu intifaaca waa nafci buu noqonaya waxaa xadiidku markaa wayna tusinayaa ruuxa dumarkiihi inay nafteedii u bandhigi karto qof ay isleedahay waa nin wanaagsan iminka rasuulkii calayhi isalaatu wasalaam bay u timi waa nebigii ilaahay marka nafteedii bay doonaysaa markaa in dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay siiso noloshiina ay la wadaagto alrajul asaalix way bannaantay oo qofka barakadiisa iyo wanaaggiisa iyo khayrkiisa ay rajaynayso way u bandhigi kartaa nafteedii qofkay u bandhigtaana hadduu guursado meherkeedii ayuu siinaya oo meher bay yeelanaysaa laakiin waxa weeyaan bilaa meher rasuulku unbay gaar ku tahayoo oo qof ruux dumara ku guursanaya bilaa meher ma jiro halkan fargalka xadiidka ah waxaa soo arooray min xadiidi camar ibni shucayb can abihi can jaddihi nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii qaar ka mid ayuu fargal dahab buu ku arkay oo uu xidhan yihi deetna waa ka jeestay deetna waa tuuray ninkii fargalkii dahabka iska tuuray mid bir uu soo samaystay xadiida deetna wuxuu yihi haadaa shar haadaa xilyatu ahli الnaar kan yani xadiidka ahlunaarku waa waa waa waxay xidhanayeen weeyaan kanaaba ka daranba tiina waa kiina waa tuuray faاtakhada khaatama min waraq wuxuu samaystay markaa fargal fidaa ma laga sameeyey war fidadaas oo ka aamusa rasuulkuna waa samaystay calayhi الsalaatu wasalaam kaatuun buu xidhan jiray ama fargal fargalkana waxa uu ahaa markuu warsi dahab u xidha waa iska tuuray markii dambe wuxuu samaystay mid fida mid fida ayuu samaystay marka ka xadiidka ahlucilmigu qaar kamid waa diideen waxayna yidhaahdeen ma banaana culamada qaar kamid way baneeyeen xadiiska mayna deliishadeen iltamis walow khaataman min xadiid alxaafid ibn xajarna wuxuu leeyahy istadalla bihi cala jawaazi lubsi khaatam alxadiid walaa xujata fiih culamada qaar kamid deliishaday xujana uguma sugnaa liannahu laa yalzum min jawaazi litikhaadi jawaazu lubs shaygii oo la samaysta kama dhalanaysa in la xidho qofku dahab buu samaysan karaa kama dhalanaysa samaysiga dahabka aad samaysata inaad xidhanaysid waxaa la diidan yahay xidhashadun baa la diidan yahay laakiin samaysigii shaygu qofkuu samaysanaya looma diidana fayaxtamilu anahu araada wujuudahu litantafica almar'atu biqiimatihi waxaa laga yaaba rasuulka alayh slat slam inuu u talagalay inuu soo helo dabeetana gabadhii la siiyo si ay ugu intifaacdo qiimihiisii oo qiim ahaan markaas loo siiyo عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وحارك عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف وصحابتي واويني كم لها حويا أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وطبعا كي جنة لو بشاري مد كم طبعا صحابي ورسول جنة لو بشاري أو الصعداء هالحديث أه aصxaabu الshuura ee cumar khaaab uu lahaa mid ka midana u ahaa bay yuu ahaa lixdaa mid ka mid a ayuu ahaa waxaana uu ka mid ahaa raggii uu raallida ka aha rasuulka alay ras yani waaxad اladiina maata rasulka ala sl wahuwa canhum raadin min asaabiqiina اlأwaliin saxaabigaasi asxaabtii waaweyneed buu ka mid ahaa marka wuxuu arkay cabdiraحmaan bn cawf waعalayhi radcu zacfaraan zacfaraan raadkiibaa ku yaalay maradiisa zacfaraan raadkiisii radcu waa ahar raad zacfaraan baa markaas maradiisa marsanayd faqaala الnabiyu salى اllahu alayhi waslm nabig ilah wuxu uhi mahyam mahyam waa kalimaة yamaaniya micnaheeduna waxa wey maa amruka wamaa shaأnu maxaa kuu dhacay arrinkaagu waa sidee maxaa isbedelay maa amruka wamaa shaأnu arrinkaagu waa sidee yani markaa wuxuuna ku aqoon buu ku arkay wuxuuna ku aqoonin buu ku arkay ahlucilmi qaar kamid waxay sheegeen markuu leeyahay mahyam yani waa bimacnaa inkaar zacfaraankan uu soo marsaday zacfaraankan waa shay cas ma garanaysa maradi uu ku casiyey ayuu inkirsan yahay rasuulka alayh salatu salaam inuu qofku mara cas uu xidhana uu diiday rasuulku cabdillahi bni cumar maa maro isku joogto oo cas buu soo xidhay markaasuu wuxuu ku yihi aamaradka ummuka bi haada ma hooyadaabaa ku farta inaad xidhaji yani wuu ku inkirsanaa wuu diidanaa sidaas markaa faqaala yaa rasuula allah sanaka wixii isbedelay buu sheegay tazawajtu imra'atan gabadh baan guursaday oo markaa dee aroos baan ahay wey ya deetana zacfaraankaasuu soo marsaday iskuna soo qurxiyey markaa saasuu ugu sheegay faqaala maa asdaqtahaa maxaad meher u siisay qaala wasnu nawaatin min dahab nawaat wasankaas u dhigma oo dahaba marka wasnu nawaat min dahab waa micyaar waktigaa la isticmaali jiray waa miisaan dahabkuu lahaayo la isticmaali jiray maaha sida culamada qaarkeed ay ka cabireen ama tilmaameen inuu nawaadku yahay laftimireedkii midho laftimireed laftimireed wasankeeda oo kale baan meherusi maya waayo way kala lafta timirtaa kala waaweynanaysa oo kale yaryar marka ibnu daqiiqlil wuxuu leeyahay tafsiirka noocaas oo kale waa khalad waa micyaar ama waa miisaan waxay wax ku miisaaman jireen dahabka waktigaas wasnu nawaat min dahab wuxuuna u dhigmaa shan dirham uu dhigmaa wasnu khams daraahim shan dirham buu markaa u dhigmaa فقال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب أما وزن أو تكردو دي دو دي فعل فاعل كبوس قدر تنتنا وحن مهروسي وزن نواة من ذهب فقال فبارك الله لك إلهي أكو بركي أولم ولو بشات أولم ولو بشات عسومة السماء ولمو يال ولو لحنها هاتئه هبا يراتب أول شيء نف كل يدو قشد به ولما السماء welibad marka waa arooska casuumadii iyo cuntadii la cunayey baa la yidhaahdaa waliima waay marka fabaaraka allahu laka waa loo ducaynaya marka aroosku dhaco qofka guursa waa loo ducaynaya ducada rasuulku ku ducayn jiray baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr ilaahay ha ku barakeeyo korkiina ilaahay ha barakeeyo labadiinaba khayrna ilaahay ha idinku kulansiiyo duco ka wanaagsan ma jirto wiil iyo caana iyo waxaan inagu nidhaahno taas taasaa ka wanaagsan taasa ka fiican ya ee ee marade a maradi ya marada zacfraanka marada cas isku jooga qofku inu xidho waa karaahiya wey waa laga fiican yahy sideedaba marka ibnu cumarna waxaan filaya inuu noqdo uu soo bedelay saxaabiganna sababtu markaa uu rasuulku alayhi salaatu wasalaam ugu inkiri waayey ee ugu caddayn waayey tafaasiir fara badan bay culmu saareen calaayi xaal qofku inuu maradaa u xidho waa waa makruuh wey mara cas isku joogta isku jooga inuu qaato waay xadiidkan waxayna tusinaya weliimada waxa la dhahda weliimaduna waa casuumadii weeyaan waktiga qofku aroosto arooska uu sameeyo cursigii cuntadii la cunayey ayaa weliimaa xukunkeedu waa waajib qowlka saxiixa min aqwaali ahlicilm rasuulku wuu faray awlim walow bishaati weliimo samee walow lax keliyana ha ahaatee amar buu ku bixiyey amarkuna wuxuu keensanaya markaa waajib aahirkiisu qarino meesha markaa taran waxaana sii adkaynaya rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu yidhi xadiidka axmed uu soo saaray bisanadin xasan markuu cali bin abi aalib uu siiyey inantiisii faatima wuxuu ku yidhi inahu laabudda lilcursi min waliima cursiga waxa laga maarmaan u ah markuu gabadhi gabadh marka la arooso in weliimo la sameeyo waa laga maarmaan yani waa in la sameeyo marka waa kutusinaysa inay waajib tahay inay waajib tahay aadaabta welimada marka ay leedahay waxaa ka mida ta koowaad an takuuna calaa alaaثata ayaamin caqiba dukuul qof marku gabadh la guri gala dabadeed maalinta koowaad maalintaad guursatay aad guri gashay waad samayn doontaa maalinta labaadna waad samayn doontaa maalinta saddexaadna waad samayn doontaa wixi intaa ka shisheeya waa qofku ismaqashin dadku ismaqashiinaya wey lakiin saddex cisho wax ka badan maya saddexda cisho way noqonaysaa saddex shay wixii ka badan waa ismaqashiin weeyaan waxau rasuulku calayhi salatu wasalaam markii uu safiyo guursaday wa jacala cidqaha sadaaqaha oo meherkeediina uu ka yeelay xoreynteedii wa jacala alwaliimata alaaata ayaam weliimadii wuxuu ka yeelay saddex cisho oo weliimo la cunay cuntadii cunta la cunay oo qoladii timaadaba cuntay cunaysa saddex cisho sameeyey waxaa wanaagsan in casuumadaasi loogu yeedho dadka saalixiinta wanaagsan qofka saalixee wanaagsan baa loogu yeedhaya ama faqiir ha noqdo ama hani ha noqdo ta ugu fiican waa taas dadka wanaagsan ee saalixiinta ah baa loo yeedhayaa oo loogu yeedhayaa in marka waxa weeyaan welibna kasoo qayb galaan qofka صaalixii faqiir buu noqon karaa haninu noqon karaa waxa u dalilay xadiid abi saciid alkhudri radia allahu canhu abu daawuud iyo tirmidi axmed baa soo saaray biisnaadin صaxiix nebigu wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa tusaaxib ilaa mu'mina qof mu'mina mooyane cid kale hala saaxiibi walaa ya'kul طacaamaka ilaa taqiy cuntadaadan qof ilaahay ka baqanaya mooyaane qof kaliyuuna cunin qofka marka ilahay aan ka baqanin waxba yani qof miskiin oo aama tukanaynba salaad ba aan tukanayn waxba siin qofkii aan tukanayn ya waxaa wanaagsan inaad waxaad bixinaysaa uu ku baxo qofka saalixee wanaagsan sidoo kale waxaa fiican in dadka fuqarada ah laga fuud yeelo welimadii sharu acaam acaamu lwaliima waxa uu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu waxaa rasuulka uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku sugan bukhaari sharu acaami acaamu lwaliima waxaa cunto ugu shar badan cuntada weliimada casuumadda yudcaa laha alagniya dadka aghniyada ee helaya baa loogu yeedhaya waxaana loo diidaya masaakiinta waman lam yajib dacwa faqad casa allah warasuulahu qofkaan dacwadda aan ajiibin ilaahaya rasuulkiisa waa caasiyey haddii casuumaddaa lagugu yeedho lagu dhado kaalay waa tegaysa haddayna shamlisanin wax mukhaalafaada waxyaabo kale xunxunba meesha ragii dumar saddex yaacaya haddayna jirin waa tegaysaa inaad tagtana waajib bay kugu noqonaysaa haddii kale waxay noqonaysaa inaana tegin waxaa sida hilibka loo samaynayo xoolihii loo qalayo waxaan hilibna aan hayna way noqon karta yacni cuntooyin kale waa la samayn karaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu safiyo uu la guri galay khaybar khaybar iyo madiine dhexdoodu kula guri galay dabeetana waxyaabihii la cunayay waxaa ka mid ahaa cuntadii markaa la hayay khubustii iyo laxm hilib iyo caana iyo subag iyo timir iyo cuntadaasa laskugu keenay markaas la cunay inta la fidiyey markaa maradii wax lagu shubayey baa timir iyo caanahan la fadhiisiyey iyo subagii iyo khubstii iyo ha kuwa ayaga noocaas ayaa lagu riday khubs iyo laxmi kuma jirin labadaasaan ku jirin khubs iyo laxmi baan ku jirin waxay ahaayeen timir aaqid oo ah caanaha la fadhiisiyey iyo subagii intaasa la cunay marka taan way noqon kartaa waxaa kale oo wanaagsan welimada dadka wax haystaa qofka aroostay inay caawiyaan oo intay adduun ay siiyaan casuumaddii ay markaa adduun ay ku caawiyaan oo maalan ay kala qayb qaataan innagoo arooska xunbaa loo doontay waxba lama siiyeen waxa weeyaan waa la caawinaya welimada baa laga caawinaya xadiid anas almuttafaq calayhi baa daliil u ah iminkaynu aqriyaynay rasuulka alay sl markuu safiyo guursaday way soo socdeen oo khaybar bay ka yimaadeen dagaal bay ka yimaadeen madiinana kusoo socdeen marka ummu sulaym oo ah anas hooyadii baa rasuulku u diyaar garaysay safiya dabeetna rasuulku wuxuu waaberisay isaga oo aroosa ayuu waaberistay dabeetana waxa uu rasuulku yihi man kaana cindahu shay-an falyaji bihi qofka wax hayaa ha keeno deetana weel baa la fidiyey bahashi baa la dhigay deetana qof kastaaba wuxuu hayey kii timir hayey kii caana hayey kii subag hayey kii markaa wax kale meeshaas lasku keenay deetana welimadii waxay noqotay rasuulka calayhi salatu wasalaam dadko dhan baa imid waa la cunay marka waa laga dharkay weelashiina markii dambe waa laga buuxsaday marka yani waxaa waa la caawinaya qofkii aroostay kaa waa laga caawin karaa marka intaas waa xadiidka ugu dambeeyna welimadu ka warramay waxay soo hornaa meherkii kitaabu alaaq waxa uu kitaabu yahay alaaqi xaggaa hore kitaabkaa hore wuxuu ahaa kitaabu nikaax waa guurkii alaaqu ama furniinku wuxuu yimaadaa nikaaxa dabadii qof aan waxba qabin waxba furi maayo hadduu dha markan ku guursado aan ku furaya haddaan markan ku guursado waad iga furan tahay maba ansaxayso waxay ansaxaysaa qofku markuu gabadhii uu guursado kabacdi buu furniinku u yimaadaa saa daraaddeed buu sheekhuna raximah llah alaaq uu keenay alaaqna luqatan waxaa la xallu lqayd dabarka oo la furo baa la yidhahdaa mushtaqun min aliطlaaq wa huwa atarku walirsaal sharci ahaanna waa ismun yani magac weeyaan lixalli cuqdati الnikaax nikaaxii la guntay furitaanka la furayo guntintaasi ayuu magacu yahay nikaaxa furitaankiisii cuqdatu nikaax furitaankeeda ayuu magacu yahay yani waa nikaaxi la guntay nikaaxu waa shay la guntay oo kaleu ka dhigan yahay kaa furitaankiisii ka waa nikaaxii guurkii oo la furayo marka meesha laga saaray haddana xukunkiisu waa haabit bilkitaab والسنة والإجماع والقياس الصحيح وعود إلى قوله تعالى الطلاق مرتان يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن سنة أنا أحاديث نصوص عطاء يا نقول دليلا أهل العلم وحي إلى أحد الطلاق على أربعة أقسام أفرق قيبة بوقع سمان حرام ومكروه وواجب ومندوب axkaamtii shanta ahayd bay mariyeenoo imaamu nawowi wuxuu ka saaray mubaaxi uun culamada qaarka mubaaxa waa ku dareen mar xaaraan buu noqonaya gabadhiba in la furaa marna makruuh buu noqonaya in gabadhi la furo ma wanaagsana mar waajib bay noqonaysaa in gabadhi la furo marna mustaxab bay noqonaysaa in la furo sunnay noqonaysaa markay waajibka tahay suwarkeeda waxaa ka mid ah fi lxakamayn idaa bacaثahumaa alqaadi haddii ninkii gabadh isqabsadaan ilahay wuxu uhi fabcaثuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha in yuriida iصlaaxan yuwafiq illaahu baynahuma haddii ruuxii dumarka ahay iyo ninkeeda iskhilaafaan nin xakam ah oo xaggeeda ka socda ehelkeeda iyo mid ninka ehelkiisa ka socda u dira in yuriida iصlaaxan yuwafiq illaahu baynahuma marka markay dhibaatada dhexdooda timaado si loo hagaajiyo buu xaakimkii wuxuu dirayaa laba nin oo arrinkooda dhex gala oo hagaajiya labadii nin haddii maslaxad ay u arkaan in gabadhii la furo wajaba alaaq xilligaa waxay noqonaysaa in la furo markay dhex galeen bay waxay arkeen maslaxadduba inay ku jirto in labadan ruux la kala kaxeeyo maslaxaddaasi ku jirto wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximah llah xaaladda noocaasa wajaba alaaqu in gabadhii la fura waajib bay noqonaysaa taas waa suurad suuradaha wajaba alaaq waa xaaladda uu waajibka yahay xaaladda uu waajibka yahay waxa kale ee suwarkeeda ka mida maalan ilaagii ama muuligii maalan nin baa gabadhiisi ka dhaartay afar bilood in ka fara badan inuu gabadhii u tagabu ka dhaartayba uu tegi maayay buui afar bilood markuu marayo waxaa laleeyay gabadhii dib ugu noqon oo kafaaratu yamiin la kaalay uu diidayba uu diiday afar bilood markuu marayo waa la joojinaya waxaa la odhanayaa waa inaad gabadhii ku noqotaa maxaad la imanaysaa kafaaratu yamiin wuu diiday waxaa laga dalbanaya inuu furo iyadiina wuu diiday xaakimka waxa waajib ku ah inuu gabadhi ka furo xilligaan waxay noqonaysaa gabadha in laga furaa waajib bay noqonaysaa afar bilood wax ka badan kama maqnaan karo afar bilood ba loo kaadinaya afarta bilood markay dhammaadaan waa la joojinayaa waxaa laga dalbanaya inuu gabadhi dib ugu noqdo haddii uu diido gabadha waa laga furaya in laga furaana waxa la ama gabadhi fur ama gabadhi dib ugu noqdo fa in faau fa in allaha gafur raxiim taasina waa suura suurada kale ee waajibka waxa w ka mid a idaa kaanat الزawjaةu غayr mustaqiima fii diiniha gabadho hadday markaa diinteeda ayna ku toosnayn salaaddii maba tukanaysaba oo ruux dumara salaaddii ba aan tukanaynba diintiiba kuma toosnaa oo markuu la hadlo dha salaaddii tuko ma tukanayso way iska inkaraysaa ama way iska dhagatiraysaa inuu hagaajiyo oo markaa toosiyana awood buu waayey yani waaba keriba waay waa u sheegaya maba qaadanayso xaaladaa inuu fura waa waajib idhaan culimmadu sida oo kale hadday tahay hayra naziiha fii cirdiha waa gabadh gacanta taabanaysaba aan celinaynin laa taruddu yada laamisin oo cirdigeediiba ma ilaalinaysaba xaaladda noocaasoo kale ah asaxu laqwaal labada qowl ahlucilmiga leeyihiin ka ugu saxaysan waxa weeye in gabadhaasi ninka uu fura inay waajib ku tahay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu uhi idaa kaanat tazni lam yakun lahu an yumsikahaa calaa tilka alxaal gabadho hadday xumaan samaynayso zinaysanayso maalan inuu haysto ninku uma banaana inuu haystoba maaha xaaladdaas hadduu haysto wuxuu noqonaya dayuuth waa rasuulku yii ninka dayuuthka la ydhahaa jannada ma galo suwarkaasa kamid markay tahay waajib markay makruuha tahayna waay dhahdeen waxay yidhahdeen culimmadu waa marka uu xaaladdu mustaqiim tahay an yakuuna alxaalu baynahuma mustaqiima fayualliquhaa bilaa sabab xaaladda labadan ruux ee lamaanaha ah waa mustaqiim way toosan tahay marka waa furayaa bilaa sabab wax sababo keensatee ma jirto gabadhan buu iska furaya xaaladda noocaasoo kale waa makruuh bay idhahdeen yani furitaanku waa asaxaya laakiin inuu la yimaado ma wanaagsana mar haddii xaaladda u mustaqiimtay toosan tahay wax dhibaataynayna jirin culimmada qaar ka mid waxay dhahan xaaladda noocaasi waaba xaaraan xaaladda mustaqiimta in guri la burburiyaa bilaa sabab ma bannaano xaaladday xaaraanta tahay oo saddexaad waxa weeyaan waxa xaaraana an yualliqaha fi lxayd xadiiskan xadiiska soo socdaa baynu ka arki doonnaa insha allah alaaqu waxaa u qaybsamaa laba qaybood alaaq bidci iyo alaaq sunni baa la yidhahdaa alaaq bidciga waxa weyan gabadha in la furo iyadoo xayada dhiiggii caadada iyada oo ku jirta ama dhiiggii nifaasko gabadhii umushay in markaa la furaa ma banaano waa xaaraan mooye sida oo kale gabadhii oo daahira oo aan xaamilana aan ahayn iyado oo daahira buu u tegey uhriga ugu tegay inuu ku furaa iyaduna ma banaana fii uhrin jaamacaha fiihi inuu waxa weyaan uu furaa xaaladaasina waa xaaraam weeyaan waxaa la furaya gabadha iyada oo daahira oo aan xayado aan ahayn oo dhiigga cad aan lahayn dhiiggii dhalmadana aan lahayn oo daahira uhrigaana aan loogu tegin ama iyadoo xaamilo ah oo uur leh uurkaasina yimid cad uu yahay waxa kale ee xaaraana inuu lafdiga alaaqa dafcatan waaxidatan inuu ku dhawaaqo uu yidhaahdo waxa weeyaan anti aaliqun alaaa saddexdiiba waad iga tahay oo kale wey saddexdiiba waad iga tahay inuu yidhaahdaa waa xaaraan imaamu maalik awsaaci iyo lay abu xaniifa waxay yidhaahdeen jamcuhaa alaaqu bidcati in la kulmiyo saddexdiiba mar keliya oo la yidhaahdo waxa weeyaan waxaad tahay gabadh furan saddexdiiba waad iga tahay waad iga furan tahay in sidaa loo jamciyaa waa bidca wey yani ma banaana weeyaan marka ta noocaaso kale ahlucilmigu waxay tilmaan inana banaanayn lakiin ta tay isku khilaafsan waxa weeyaan inu yidhah ninkii gabadhii ku yidhaahdo anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun yani waad furan tahay oo mar labaadba haddana furan tahay oo haddana waad furan tahay saas buu isku daba dhigay saddexdii dalqadood laakiin inuu mar kale yidhahdo saddexdii waad iga tahay taas iyadu waa ma banaan taa kale lafteeda waxa weeyaan inuu ninkii uu gabadhii saddexdii dalqadood uu majlis keliya ku furo anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun laba qol bay ahlucilmi ku leeyihin yani saddexdii dalqadoodba may dhacayaan mise hal dalqad baa loo xisaabinaya qole waxay dhahay saddexdii dalqadoodba way dhacayaan waxaana gabadhaasi xaaraan bay ka noqonaysaa ilaa nin kale soo martana xalaal noqon mayso waxayna u daliishadeen cumar ibn khaaab radia allahu canhu waktigiisii ayaa waxa dhacday inuu isku yeedho saxaabadii waktigaa joogtay waxaana uu yidhi dadku shay ayna berigii horey ku dhiiran jireen bay ku dhiiradeen iminka oo ninku gabadhiisii inuu saddexdiiba majlis keliya isku raaciyo oo ku furo berigii hore ma dhici jirin yacni aadigu looguma dhiiran jirin laakiin maanta waa lagu dhiiraday qof waliba saas buu leeyahy si ay dadku uga hadhaan haddaynu arrinka ku socodsiino malaha way ficnaan lahayd wuu ku socodsiiyey dabeetana wuxuu yidhi ninka yidhaahda gabadha saddexdii dalqadoodba furayna waad furan tahay oo waad furan tahay oo waad furanta yidhaahdaa gabadha saddexdiiba way ka furantay si iskaga ilaalayan marka wixii intaa ka dambeeya oo ninkuuna saddex dalqadood isku raacinin buu sidaa u mariyey saasa markaa loo mariyey jamaaca min ahli cilm ay waxay idhaahdeen hal dalqad baa loo xisaabinaya ninkaasna waa dambaaba dembi buu ku dhacay saddexdii dalqadoodba way ka wada furmaysaa maayo hal dalqad oo keliya weeyaan waxaana daliilo cahdiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam hal dalqad baa loo xisaabiyey kii abubakarna saas buu ahaa cumar ibnu khataab waktigiisii horena saas buu ahaa cumarna caynkan wuxuu u sameeyey tacsiir uu dadkii marka ay marka hadalka ay badiyeen si ugu casiro oo tacsiir ahaan ugu sameeyo hadalkaana ay uga hadhaan ama arrinka noocaasoo kale ay uga joogsadaan buu cumarna caynkaa u sameeyey wax kale maaha qowlka saxiina waa caynkaas qofku hadduu anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun yidhaahdo waxaa loo xisaabinaya maxay hal dalqad oo keliya bay u noqonaysaa ee saddexdiiba ma wada noqonayso hal baa loo xisaabinaya alaaq rajciya bay u noqonaysaa lakiin qofku waa inu iska ilaaliyo inuu ku dhaca ma banaan xaraam wey marka ay manduubka tahay ee ay sunnaha tahay in gabadha qofkuu fura waxa weeyaan fii xaali lxaajati ilayhi waqtiga loo baahdo xaaladda ay keensato ruuxii dumarka in la kala tago waxa weeyaan in labadii qof sii wada joogaan waxoogaa dhibaata ka imanaysa iyo darar ama gabadha xaggeeda baa dhibaata ku ciiraysaa ama ninkiibay dhibaatada ku ciiraysaa marka xaaladda noocaasoo kale ah waxaa fiican in la kala kaxeeyo ama ay kala tagaan liqowlihi sal ly slam laa darar walaa diraar afartaa xaaladood ayay meriyeen mar xaaraan mar makruuh mar waajib mar manduub طalaaqu waxau ka dhacaya الزawj almumayiz almukhtaar aladi yacqilu طalaaqu cid kasta kama dhacayo lafdigan طalaaqu waxa waxa wax furi karo furitaankuna ka asaxaya waa ninkii mumayiزka ahaa wax kala soocayay ee mukhtaarka ahaa ee aan lagu qasbin inuu gabadhi furo waxna yani kolka waxu furayana waa fahansan yahay waxaa ku baxay qofka caqligiisa zuulay man zaala caqluhu wahuwa macduurun fi dalik caqligiisii baa zuulay oo xaaladan wuxuu furayo caqligiisu maba joogaba laakiin wuxuu caqligu kaga tegay wax macduura cudurdaar sharci ahaan la ictibaarinayo oo la tixgelinayo waa sidii nin miyir doorsamay oo kale deetana wuu hadray isagoo isla maqan buu hadray waa ninkii waalnaa oo kale kii hurday isagoo hurduun buu soo kacay dadka qaar ka mid a waxay sameeyaan isagoo hurday inuu hadlo ama uu soo kacaba isma oga marka gabadhii buu furay ma yani furninkaas ma asaxay iyo qofkii dareenkiisaba waayey dawo uu cunay iyo waxyaabaha la midkaa dhammaantood kuyaga noocaas ee caqligay markaa qofku sidaa caqliga hadduu ga suulo alaaqiisu hadduu alaaq uu ku dhawaaqo lafdigii alaaqa oo gabadhi u idhaa waan furay ama gabadhiisu ku dhaa waan ku furay waxa weeyaan ma alaaqaasi ma asaxayo saxiix noqon maayo sida oo kale waxay ahlucilmigu isweydiiyeen qofka caqligiisa uu zuulo isaguna sabab uu noqdo inuu caqligiisi mesh ka baxo oo khamrigu cabiba deetana waa sakhraam deetana isagoo sakhraasan buu gabadhii furay laba qowl bay culimmadu ku leeyihin qole waxay idhahdeen waxa weeyaan dalaaqaas oo dhacaya wa huwa qowl a'imat alarbaca a'immada afartaa maalik abu xaniifa iyo shaaficiya axmed waxay ku tegeen dalaaqaas inuu dhacayo wa jamcun min ahli cilm yani mar hadduu isagu sabab uu noqday caqligiisu inu zuulo oo khamrigu cabay oo deetana saa caqligiisu ku tegey dalaaqaasi waa dhacayaa sidoo kale alaaqu wuuu qofki hadduu isagoo cadhaysan uu gabadhii furo laakiin waa waxaan uu ku hadlayo ee uu leeyahay waa uu garanaya alaaqaasna waa saxaya waxaa jira dadka qaar ka mid a cadhada dadna markay cadhado ismaba ogaba wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu samaynayo markuu hadhow uu cadhaday ka tagto buu wixii uu sameeyey iyo wixii uu ku dhawaaqay iyo wuxuu ku hadlay yani qof si fiican u fahansanba muu ahayn qofna waa qof waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu samaynayaba waa garanaya isagoo cadhaysan alaaqna wax kale kama yimaadee cadhun buu ka yimaadaa oo nin isaga oo faraxsan gabadhiisa odhan waa ku furay ma jira dee waa labadii qof unbaa iska hor imanay wuu cadhoonaya deetana gabadha saasuu ku furaya marka cadhadii unbaa laba qaybood noqonaysa qofka cadhadu ay markaasi ay miyir doorasiiso ee waxa uu ku hadlaya aan garanaynin kaasi alaaqiisa lama xisaabinayo alaaqaasina ma ansaxayo ka waxa weeyaan garanaya waxa uu ku hadlayo ee uu odhanayana kaasi waa alaaqiisu waa asaxaya waxaa kale culimadu ay sheegeen qof lagu qasbay qofba haddaa lagu qasbo qofkii qasab lagaga dhigo inuu furo dalaaqaasi ma dhacayo qofku waa inaan lagu qasbin marka gabadhi u furay waalidku isagu laakiin qofka waa waa faraya sida xadiidka iminka ibn cumar oo kale cabdullahi ibn cumar ibn khataab ee noo iman doona sababta keentay inuu gabadhiisa fura waxay ahayd aabbihii wuxuu yihi gabadh baan yaan qabay gabadha waan jeclaa buu yidhi aabbahayna wuu necbaa cumara gabadha furbi buu yihi markaa waa ka dhaga adeega waa diiday rasuulku uu yimid deetan rasuulku uu sheegay rasuulku wuxuu ku yihi cabdillaahi oo gabadha furo mar hadduuna aabbahaa yaa wuuna raalli ka ahayn ma garatay waxaa kaloo daliila maaragtay nabiyullaahi ibraahim inankii ismaaciil isagoo yar buu ka tegey isagoo weynaaday buu soo noqday gabadhiisii buu u yimid isagoo maqan oo markaa dee wuxugu maqan wuxuu xaaladdoodiibu ka waraystay bal warran buu yihi xaaladdiiba ga warrantay markaa waxay u sheegtay xaaladoodu ina fiicnayn wuxuu markuu ninkaaga ku yimaado salaan iga gaadhsii waxaanad ku tidhahdaa catabadda albaabkaaga bedel catabadda albaabkaaga bedel wuu yimid waxay tii nin caynkaasa oo deetna markuu wuxuu hi ninkaas waa aabbahay catabadda albaabkuna waa adiga wuuna bedelay marka wuu furaya catabadda albaabka bedel wuxuu gala jeeda gabadha fur alfaada alaaqu lafdiga horta alaaqa qofku waa in uu ku dhawaaqa alfaada furniinka waxa weeyaan waa laba qaybood marka len lafdiga waa in lagu dhawaaqo waa in lagu dhawaaqo waa shar inuu ninku gabadhii kudha waan ku furay iyo wixii la midka ahaa waa inu idhahda laba laba xaaladood mooyaane ninka hadduu maqan yahay warqadu soo qoro warqad la garanayo oo warqadiisii ah uuna niyooday gabadha inuu furo marka warqada hadduu soo qoro markii gabadha warqadu tamadu aqrisato waa way furantay kadalika ninkii akhraska ahaa ama dhagoolaha ahaa ee aan hadlaynin waxa weeyaan ishaaru ku furaya tilmaamid wax ku tusinaya gabadha markaa inuu ay kala tegeen ama ama gabadha inuu furayo oo kale ishaaradaasi labadaa xaaladood mooyaane inta kale waa in lagu dhawaaqa alaaqa lafdiga alaaqa waa in qofku ku dhawaaqa alfaadna waa laba qaybood mid sariix baa la idhahdaa way ku caddahay midna kinaaya la idhahdaa waa sarbeeb ka sariixii waa saddex keliya un lafdiga aalaaq iyo wixii ka tasarufa alaaq qur-aanka ayuu kusoo aroray yaa ayuha nabiyu idaa طalaqtum الnisa faطalliquuhuna lciddatihin lafdiga kalena waxa wey alfiraaq ariuhun aw faariquuhun lafdiga waa siraax aw sarixuuhuna saraaxan jamiila saddexdaa lafdi waxay ku yihiin sariix way ku cad yihiin qofku haddii uu marka waxa weeyaan lafraada la yimaado way waa hadal cad weeyaan kinaayaduna waa sarbeeb waa soo gabadhii ku yidhahdo kale adoo reerkiini tag xor baa tahay aniga mulkigay kuma jirtid inagu yani hadallada noocaasoo kalea reerkiini gaad oo kale oo reerkiini tago ilxaqi biahlik wada waa kinaaya waa sarbeeb buugala ayaa dhici karta farqiga labada udhexeeyana waxa weeye lafdiga sariixa ah lafdiga sariixihi markuu zawjku uu ku dhawaaqo dalaaqaas waa dhacay ama ha niyoodo ama yuna niyooni ama ha noqdo mid dhab ka sheegaya ama ha noqdo mid ku ciyaaraya ama ha noqdo mid kaftanaya alaaثun jidduhuna jid wahasluhuna jid saddex dhabtoodu waa dhab ciyaartooduna waa dhab annikaax aalaaq alcitq nikaaxa hadday tara inanteeda waan ku siiyey waad bixisay wey inantaas way kaa baxday raalihaansheedun baa la sugaya gabadha aduu ku ciyaaro tiri waan ku furayba way kaa socoteeba way furantay laguma ciyaaro alaaq marka lafdiga sariixa ah haddii qofku uu ku dhawaaqo hadduu ka dhab tahayna waa dhab hadduu ciyaar ka tahayna waa dhab hadduu kaftamayna waa dhab way furantay wey kan kale ee kinaayada ah iyadu way ka duwantay waxaa shardi ah in uu niyoodo inuu gabadhi furay waa inuu niyoodaa gabadha furitaankeedi markuu niyoodo gabadha waa ka furanta maalan wuxuu yidhi gabadhii xor baad tahay aduu xor baaba tahayba marka horeba addoon ma ahayn dee xor bay ahaydeen wuxuu gala jeeda waa yani waad furan tahay haddii uu niyeysto furitaan way furantay hadduu ku ilxaaqii biahlik reerkiinii gaad reerkiini iska taga oraba hadduu ugala jeedo furitaan waa way ka furanta hadduuna ugala jeedin furitaanna kama furmayso maalan ilxaqii biahlika oo kale marna iyadoo furitaan noqotay marna iyadoo oo aan furitaan noqonin waxay kusoo aroortay axaadiida rasuulka alayhi isalaatu wasalaam rasuulka gabadh baa ii guursaday dabeetana gabadhii waa loo keenay markii guriga loogu keenay ayuu doonay inuu tago ama uu taabto markii uu doonay markaa inuu tabto waxay tihi acuudu billaahi minki ilahay ma kaa magan galo laqad cudti bicaiimi buu yihi alla weyn baad magan gashay ilxaqii biahliki reerkiinii tag dabeetana saxaabigu ugu dhiibo xooga adduunaho wuxuu hi intaana siiyo kaxee reerkii gey sidaasuu markaa gabadha ku furay marka ilxaqii biahliki maxay noqotay furitaan ya saxaabigii ubay bnu kacab kacb ibnu malik baan ujeedaa kacab radia allahu canhu saamu ahayn aw cala alaaثati aladiina khullifuu saddexdii la dibdhigay ayuu ka mid ahaa saddex nin bay ahaayeen waxay ka hadheen dagaalkii tabug lo odhan jiray iyagoo cudurdaarba aan lahayn munaafiqiintii markuu rasuulku soo noqday nin walba cudurdaar buu samaystay oo cudurdaar buu sheegtay saddexdaa nini nin walba uu yimi wuxuu rasuulku ilaahay wax cudurdaar oo aan kaaga hadhay haba yaraatay ma jirto run bay sheegeen kuwii kale been bay wada sheegeen cudurdaar buu mid walba samaystay oo munaafiqiintii laakiin iyagu waxa weeyaan dad wanaagsan bay ahaayeenoo waxay sameeyeen wixii cudurdaar inayna cudurdaar lahayn inay ka hadheen dagaalkaas bay sheegeen waa laga hijrooday lalama hadli jirin lamana salaami jirin in muddo bay cayn ka ahaayeen marka markii dambe waxaa la faray dumarkoodu inanay ka dheeraadaan marka wuxuu yidhi nimanka kale saxaabigu wuxu yidhi markaa labada nine kale niman odayaalay ahaayeen markaa dumarkoodi kama maarmayni anigu laakiin nin dhallinyaraa baan ahaayo xoog badanoo gabadha waxaan ku idhi ilxaqii biahliki reerkiinii tag ilaa inta ilaahay arrinka kale xukminayo reerkiinii iska joogo markuu arrinku dee dhinac u dhaco markaasu baad iman doonta marka talaaq ugala muu jeedine dee nimankan waa waa la tacziiray oo hadalkii baa laga goostay oo salaantii baa laga jaray oo waa la casiray markii dambena ilaahay subxana wa tacala qur-aan buu kusoo dejiyey wa cala alhalaaثati aladiina khulifuu وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحمت إله هو كتب الأمر marka lafdigaasna waa kinaaye wey marka alfaada sarbeebta ah ee loogala jeedo furitaan hadduu qofku uu niyoodo gabadhay ka furantay laakiin lafdiga sariixi cadu i waa furantahay hadduu gabadhay ku idhaahdo ama ha niyoodo ama yinu niyooni ama noqdo qof ciyaaraya ama qof ka dhabo waa dhabun weeyaan وحول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته قبل سأي فري وهي حائض أيضا حائضة يعني ليق عذا أيضا أولي فذكر ذلك عمر لرسول الله أرنك أصي عمر وحوشك رسولك إلهي فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكعرض أرنك يعني وكعرض سوت عرضين أهل العلم وحي أقوال تلمامين وحي لهذين يعني ibnu cumar waa ogaa gabadha inaan la furayn iyadoo xayada marka arrinkaasu ka cadhoo uma qaala liyuraajichaa wuxuu idhi ha soo ceshado uma liyumsikhaa deetana ha haysto xataa tahura ilaa ay daahiroobayso uma taxiid deetana ay xaydayso oo fatadhura deetana ay daahiroobayso fain badaa lahu hadday u muuqato an yualliqahaa inuu furo falyualliqhaa ha furo qabla an yamasahaa intuuna taabanin ka hor fatilka alcidda taas waa ciddadii kamaa amara allahu caza wajal siduu ilaahay u faray ciddadii ilaahay uu faray uu yihi faطalliquuhuna liciddatihinna waأxsu lcidda faطalliquuhuna liciddatihinna ciddadaa ilahay u ha lagu furo waa taa weeyaan kamaa amara allahu caza wajal wa fii lafdin xataa taxiida xaydatan mustaqbala ilaa xayd ay soo socda ay xaydayso siwaa xaydatihaa aan ahayn xaydkeedii allatii طallaqahaa fiiha dhiiggii caadadahayo uu ku furay aan ahayn wa fii lafdin fa xusibat min alaaqiha alaaqeedii waa loo xisaabiyey waraajacahaa cabdullaahi cabdullaahina waa soo ceshaday kamaa amarahu rasuulu llah sida rasuulka ilaahay uu faray sala allahu alayh wasalam cabdillaahi bni cumar saynu sheegaynay radia allahu canhu gabadhiisii ayuu furay sababta keentay inuu furaan waa inagaa sheegnayo waxau ahaa waa furay waxa furay aabbihii wuxuu ihi kaanat taxtii imra'atun uxibuha gabadh ba ila joogtay aan jecelahay wa kaana abi yakrahuha aabbahayna waa necbaa deetana wuxuu faray an uطalliqahaa fa abaytu inaan furo ayuu furo waan diiday fadakartu dalika lilnabiy sal slam nebiga ilaahay baan dabeetana arrinkaas u sheegay riwayada qaar waxa ku timid cumar baa yimidoo rasuulku u sheegay deetana rasuulku wuxu uhi ya cabdallahi bni cumar طلق امرأتك gabadha fur markaa gabadha waa fur wuxuuna ku furay iyada oo dhiiggii caadada ahayd leh haddaba saynu soo sheegaynay طalaaqu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood طalaaq bidci iyo طalaaq sunni gabadha la furi maayo iyada oo dhiiggii caadada leh lama furay in la furaana waa xaram iyada oo sida oo kale dhiiggii nifaas kale oo dhalmadii dhiiggii dhalmada lena in la furana ma banaana iyada oo daahira laakiin duhrigaa loogu tegayna in la fura ma banaana intaa wixii ka soo hadhay waa bannaantay gabadhii waxaad furi doontaa iyada oo daahira oo aan loo tegin ama iyada oo xaamila ah bana waa la furi karaa labadaas bayiyay noqonaysaa in gabadhi dumarkii hadda doonaysa dumarkii hadda la doonayo in la furo labadaasaa lagu furaya ama iyadoo xaamila ah xamligaasoo qad istabaana caddaaday wax shakiuna ku jirin iyo iyadii oo daahira laakiin duhrigaa aan loogu tegin maalan intay dhiiggii caloolaha ka meelatay daahir bay noqotay duhrigaa aan lagu taabanin baa la furay lakiin haddaa duhrigaa lagu taabto oo markaa loo tago ma banaano in la fura marka markii uu furay iyadoo caynkaasa rasulku waa ka cadhooday alayhi الsalaatu wasalaam fatagayada minhu rasuulu الlah rasuulku waa ka cadhooday uma qaala liyuraajicaha soo cesho gabadha haddaa la furo haddaba iyada oo dalaaqa aan banaanayn maalan iyadoo caadadii la la furo ama uhri loogu tego la furo in la soo ceshada waajib bay noqonaysaa in la soo celiyaa waajib bay noqonaysa saa lagu dayn maayo su-aasha markaa meesha taalla waxa weeye miyaa loo xisaabinaya dalqad ina ninku wuxuu xaq u leeyahy saddex dalqadood buu leeyahy gabadha hadduu furo mar hadduu dalqad furo wuu soo ceshan karaa goorma intay ciddada ku jirto wuxuu odhanaya waan ku soo ceshaday un bes dalaaq rajic baa la yidhahdaa waa hal dalqad marka inta ciddada ay ku jirto ciddadana waa inoo iman doonta insha allahu baabka soo socda weeyaan inta ciddada ku jirto waa soo ceshanaya wuxuuna ku soo ceshanayaa qowl iyo ficil labadaba qowl wuu ku soo ceshanaya waa ku soo ceshaday hadduu yidhaahdo waxa weeyaan way asaxaysaa markhaatin buu samaynaya ficilna wuu kusoo ceshan karaa gabadha ay kala tegeen ee hal dalqaduu furay hadduu u tago iyaduna way soo noqotay wey way soo noqonaysaa qowl iyo ficil labadaba haddii gabadha marka waxa weyaan ciddii ay dhamaysato baa-in bay noqonaysaa haddii baa-in ay noqotona waxa weeyaan meher cusub meher jadiida buu samaynaya gabadhii hadduu furo dalka hadduu furo intii ciddada ku jirtay hadduu soo ceshan waayo gabadhaasi baa-inay noqonaysaa haddii baa-ina ay noqotona waxa weeyaan waxa ay noqonaysaa in uu gel fadhiisto un meher cusub iyo raalli in raalli noqoto bay noqonaysaa waa gabadh ka ajanabiya oo kale un bay noqonaysaa marka dalqad buu leeyahay dalqad labaad markuu soo cesho mid labaadna waa furi karaa markuu soo hadduu markaa labaad aduu soo ceshan karaa mid saddexaad hadduu furo uma soo noqonayso ilaa ay nin kala guursato oo ninkaa kale ay kala tagaan saddexdaa dalqadood buu isagu hanasho u leeyahay marka markan miyaa la xisaabinaya masala lama xisaabinayo insha allah habeen dambena sheegi doonaa wasala allahu cala muxamed waaalihi wasaxbi ajmain